Mas'uul ka tirsan Xisbiga Wadani ee Maamulka Somalilan ayaa beeniyay guulo uu Muuse Biixi sheegay in maamulkiisu uu xaqiijiyay. Cabdikariin Cali Barjeex, oo ah xoghayaha duulista ee xisbiga la baxay Wadani, ayaa wuxuu sheegay in madaxweynuhu ku khaldamay diyaarad uu sheegay in maamulkiisu uu soo iibsaday.
magacaygu waa cabdikariim cali baarjeex waxaan ahay xoghayaha duulista iyo hawada ee xisbiga ee wadani sidaad la wada socotaan madaxweyne muuse khudbaddii uu ka jeediyey golayaasha hortooda sagaalkii juun waxa uu ku sheegay arrimo fara badan waxtar fara badan buu sheegay waxqabad fara badan buu sheegay madaxweynuhu waxa uu sheegay in ay dowladdu soo iibsatay diyaarado yaryar oo lagu tababari doono dhallinyarada reer somalilan oo lagu bari doono duuliyanimada ama bayloodnimada Wuxuu kaloo tilmaamay diyaaradaha uu ku faanay Muuse Biixi uu soo iibsaday ganacsade, laakiin maamulka Muuse Biixi uu ku eedeeyay inuu u xog sheegtay.
haddaba cidda iskale diyaaradahani u ayo sida madaxweynuhu sheegay diyaaradahan wuxuu ku sheegay dowladdu inay soo iibsatay anigu madaxweynuhu been buu sheegayaa odhan maayo Eh, nin weyn lama idhaa been baad sheegaysaa diyaaradahan cidda soo iibsatay waa qof muwaadina oo reer somalilanah oo dalkan u dhashay oo la shuraaka ah dad ajaaniba oo isugu jira carab iyo ukreeniyiin ayaa keenay diyaaradahan inuu dalka ku tababaro dhallinyarada ayuu u keenay ma aha wax dowladdu leedahay wax dowladdu soo iibsatay ma aha laakiin maxaa dhacay markii dalka uu keenay dowladda waxaynu ku naqaanay inay dadka baloodh kala wareegto oo beer kala wareegto budhcad dhuleed waynu ku naqaanay laakiin waxaa dhacday budhcad cireed baa dhacday ama cirjiifnimo ayaa dhacday oo ninkii muwaadinka ahaa diyaaradihii uu keenay waa lagala wareegay Maamulka Somalilan ayaa inta badan lagu eedeeyaa inuu awood ku muqooniyo ganacsatada.